dhawaysi wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatana dhegaystayaal waxaanu idaacaddayada warka kadib ku bilaabaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa shirka golaha wasiirada jaamacadda carabta ay ku yeesheen xarunta ururka jaamacadda carabta ee kaahira dalka masar waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad waxaa aanu eegeynaa marka barnaamijkan waan ku faaqideyneynaa sida dowladda federaalka khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee arrintaasi ugu lug leedahay waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo aan jeclahay inuu noo kala dhigo mudane wasiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waa dhawaa jaamac
aad baad ugu mahadsan tahay waktigaaga ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee murankan dowladda imaaraadka carabta guud ahaan iyo gaar ahaan heshiiska berbera laga galay wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mawqifka oo u caddayso mawqifka dowladda soomaaliyeed waya waxaa dhacday inaad ka qayb gashay shirkii ururada ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada waxaana aada la isula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dowladda soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan soomaaliya bal faahfaahin naga sii noo qodobe wixii ku qornaa warqadda aada gudbiseen warqadda gudbinay horta wasaaradda arrimaha dibadda waa qeyb kamid a dowladda soomaaliyeed marka mawqifka waxaa iskale dowladda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iskale malaha waa mawqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ummadda soomaaliyeed ay kurasan tahay iyo qeybaheed waa dhimi marka waxa anagu taasaa tarjumayna dhulka gudbinayna shirka jaamacadda wasiirada waxay kusoo beegantay iyada oo uu jiro anagu marka waxaa macadeynay keliya in aan sharikad duway laga leeyahay oo layihahdo duway sood ay gudubtay midnimada iyada ee qaranimada iyada oo ay dawladda ogeyn ay soomaaliya dawladda ogeyn ay soomaaliya ka gashay marka anaguna aan saa diidayna arrintaa ayaanu inaga oo sheegnay in ay tahay inaan meel looga dhicin karo iyo wasiirka dalka iyada intaas ayaanu caddaynay waya maxaa ka soo baxay
waxaa ka soo baxay jaamacadda waxay sii tay oo sii aday qaraar joogtaa oo awalba soomaaliya ku saabsanaa oo ahaa soomaaliya aan qaranimada midnimada la xadgudbi karin oo ay adkaysanaas waxaa kaloo ka soo baxay in aan masaaxiib nahay uu yiri maaragtay saameyna ku leh jaamacadda arabta uu yiri annaga ayaa arrintaas fiirinayna dhexdhexaalinayna mudane wasiir dalkaas waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan oo tuhunsan yihiin inuu yahay sacuudiga dalka sacuudiga sacuudiga iyo imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay kasoo wada jeedaan marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen haddiiba uu sacuudiga yahay ama dal kale yahay in hal bacaal lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysan kasoo bixi doonin
anagu maamilka ma hagaamin karo niyad fiican ayaana ku qaado oo ku yeelay dhacaadintaas iska iyagu waa cad yahay waa cadaynay sharciguna ayuuna jira qarannimada iyo midnimada dalka soomaaliyeed waa in ba israel lama laguma hayo marka haddii niyad wanaag ku dhexdhexaadiyo warkaa haddii anaa hadee
waaya haddii aan usoo noqono dhinacan iyo dekeda berbera gaar ahaan soomaalidu waxay ku maamahdaa geel gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa waxaa la isla dhex marayaa oo khaasatan siyaasiyiinta somaliland iyo dad indhendheeye siyaasadda ay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tillaabooyinkii oo waxaa fiicnayd marka hore inay somaliland arrintan kala xaasho dowladda soomaliya waxba kama qabto diyaarna oo tahay inay walaal somaliland reserve karto lisfaamo laakiin hadda waxaa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaal waxa weeye dal ajnabi oo dal ah oo damcay inuu maarata heshiis uu galo aysan dawladda soomaaliya message dadkay dalkas aysan ogolayn marka dadka leh khilaafka soomaaliya iyo ireland buu udhexeeyaa wadadan xaqiiqada siday tahay u arkay khilaafku wuxuu udhexeeyaa dal ajnabi ah oo rabo inuu dalka yaga utashado anagoo soo jeedna sharcina aanu lahayn waa yahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan dekeda berbera iyo warqadii ay u direen jaamacadda carabta waxaa ii martay ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo dhegeysta adoo magacaaga saddexan ku bilaabayo kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar aad baad umahadsan tahay walaal magacaygu waa axmed saarax buraare waxaan joogaa magaalada garowe waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaan ma marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay imaaraadka ku sameyneysay xukuumadda soomaaliya waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah ka kaaba dhisida kaabayaasha dhaqaalaha dowladda turkiga iyo dowlado kale oo taas oo ay ka fulinayso magaalada muqdisho ay dowladdu fadhido maamul goboleeyadii kale waxay u arkeen arrintaa inay dowladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku haysay isaga taasoo iyadu dowladda dowlad goboleedyadii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dowlado dullaala-ah iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa uga qorshaysan dowladda federaalka in ay soo daadejiso ama khayraadka ama dhisida kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada muqdisho maamul goboleeya ay kamid tahay puntland maamul goboleeya iyo kuwa kale oo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii ay xaqa ulahaayeen waaya aad ayaad umahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow
waa su-aal fiican marka waxa weeye waxaa dhege su-aasha weydiiyey in gaaaruhu uu sheegay inaysan da soomaaliya diidanayn gobolada soomaaliya dhowr kasta soomaaliya ka ka ka dhaca mutada inay beysinayso oo ay siyaan anugu ka warhayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay markasta maanta ugu dambeysay ra-isul wasaaruhu kala hadlaya deeqbixiyayaal sidii soomaaliya loo xoojin lahaa horumarka soomaaliya dhan loo gaarsiin lahaa gobolada soomaaliyeed waxay siban ugu ugu doodeysaa oo ay mar ula raadinaysaa dadka soomaaliyeed ee gobolada soomaaliyeed oo dhan waa marka laade in xataa horumar kaleeto maaragtay uu toos gobolada ugu tago waxaa jeliya oo dowladda soomaaliyeed ay ay diidan tahay waxa weeye dowladda soomaaliyeed ka ahay waa tahay marka dowladda soomaaliya maalgashi ha lagu sameeyo laakiin waa in lasoo maraa albaabka saxa ah waa tahay heshiisku ayaa miday dowladda soomaaliyeed oo gasahay dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad dhegaystay adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa cali yaasin gurbe waxaan joogaa dalka sweden mudana wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalihii aan ku weydiinay laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay soomaalidu waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow dawladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo istiidan cabacityga dawladda iyo habka dawladnimadeena iyo awoodeenuna inay aada u liidato way muuqataa maxaa diidaya annaga oo dawladnimadeena haysana inaan yeelano saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkana nanoo dhisa isla markaasna aragtideena qarannimo nala difaaca su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kale oo iyaduna ah waxaad la socotaa magaalada muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan ciidan ay tababaraan turkigu iyo ciidan ay tababaraan imaaraadku xerada ciidanka ay turkigu tababaraan calankii soomaaliya iyo calanka turkiga iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhegan waxaa loo qaadaa heese wadaniyiina waxaa lagu tababaraa qaab annaga soomaaliya aan ku qanacsan nahay waayo mudane wasiir soo dhawow
waxa aan u sheegayaa dhegeystaha dawladda siyaa waa mare xidbo badan way leedahay adduunka oo dhan ilaa iyo america iyo yurub iyo africa iyo carabta xidbo badan bay ku leedahay diyaarna way u tahay wayna rabtaa inay qofka dal kasta ay saaxiib la noqoto sida uu uu uu maaragtay dhegeystuhu uu uu tilmaamay marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf soomaaliyeed iyo adduunka ka dhexeeya waa khilaaf dowladda soomaaliyeed iyo shaadka dhexeeya weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaaliya shirka qotay xataa shirkada laga leeyahay dacwad kulmoog oo anagu dhaqan xumadeeda taa maalmeed da badan haduuse dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican in saaxiib yeesho waa ku raacsanahay waxaan waxaan waad ku mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay mudane wasiir waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in imaaraadku uu ka gows haysto qarannimada halka turkiga uu kirsan yahay sababtaasoo calanka iyo heesaha iyo usoo bandhigaya aan aan u gacan haadina dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka dhegeystayaal waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawad oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekeda berbera iyo weliba shirkii jaamacadda carabta ee uu wasiirku ka qayb galay dhegeyste kale ayaan u baaqaynaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
waa mahadsan tahay waa dhowahay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed baadil axmed waxaana ku suganahay wadanka jarmalka wasiirka waa salaamayaa bacda salaam wasiirka su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay wasaaradda arrimaha dibadda maxaa aan ay ka og tahay heshiiskii berbera waa midda koobaad maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda carabta aada u gudbiseen oad oga gudbiseen shirkadan d b wall iyo heshiiskii ay saddex geysoodka ay la saxeexatay somaliland iyo dowladda ethoopia waayahay aada ayuu umahadsan yahay dhegeystahaas jarmalka naga soo wacay mudane cawad
dowladda soomaaliya waxay ka og tahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka og tahay heshiiska intii ay sheegatay shirikada dubay oo ahayd in noocaasa ay la saxatay kusam maaragtay deked soomaaliyeed iyadoon dowladda soomaaliyeed ogolaanin intaa waa intaan ka ognahay waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada carab waxa weeye carabtu waa meelaan xubna ka nahay annaga daaleeto oo carabta oo kamid yahay dalka dekadaas laga leeyahay marka waxaan ognay inaanaan ogolayn in sida jaamacadda carabta jarkeerka uu qabo in aanan ogolayn in lagu xadgudbo qarannimada iyo waayahay su-aal kale ma weydiin karaa waa mahadsantaha walaal su-aashaas ayaan ku ekeynaynaa waktiga ayaa gabagaba ah marka mudane wasiir waxaa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horreysayba waxay soomaalidu aada isu weydiinayeen maadaama dalka imaaraadka carabta ay dawladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekeda berbera oo keliya sababta ay dawladdu ugu yeeri weyday safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya su-aalana uga weydiin weyday arrintaasi hadda oo aad jaamacadda carabta dacwad ama aad codsi u gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan weli safiirka waxba maydna weydiin marka ma awood iyo daruufo idiin diidaya ayaa jira mase rabitaan la-aan ayaa jirta
dhabta waxay tahay jaamaco intii arrintani dhacay dhacday oo buuqani dhacay safiirka imaaraadka soomaaliya mau joogin soomaaliya waanu u yeedhi lahayn waanu u sheegi lahaa in inka dhacay laakiin ma uu ulo wadanka waaya waad mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa cabdiqaadir ibraahim idin ka soo wacaya magaalada alkacyo marka hore waxaan salaamayaa wasiirka muster cawad iyo bahda d b c jaamac abdulla jaamac wasiirka waxaan weydiin lahaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta waxaanu ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan oo ay gudaheeda hataa ay ku fashilantay marka wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa kasoo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta martala ka mudnaan lahayd in meelo kaleto la aado oo arrintan qadiyadan iyo xadgudubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda soomaaliyeed wax looga qabto qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka waa tahay wasiir cawad su-aashii ma maqalani su-aasha su-aasha ma ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabta arrinta waa shisa weya uga jawaabasaas anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay shirkoodii ayaana dhacay oo aan ka qaybgalaynay mesh tii dhacay heshiiskaas anaan raalliga ka ahayn markii ugu meesholeysay oo maxsal dow ama dowla dowladeed aan tegi karno dowlad dawli aan tegi karno kaasuu ahaa waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabanayno ama shirka wax ka tabanayna oo ku xubno wada nahay marka saasaanu u geynay maxahdaa arrinta waana waana ku faraxsannahay haddii ay baana waa tegi waxaan ku kalsoon in sharcigu uu dhaanka yaga yahay ugu dambeyntii mudane axmed ciise cawad maxay ka qabaan dowladaha arrimaha soomaaliya daneeya sida dowladda maraykanka iyo dowladaha turkiga arrintan sidee u arkaan oo maxay idinkaga idinkala wadaageen arrintani sida ay u dhacayso doon magacaabay dalalkaanu ilaa hadda la hadalay oo dhan oo xiriirka caadiga ah oo diblomaasiyeed naga dhexeeyo ama iska wafutan kulligood way arkaaneen sharci darrada go-aankaas ama heshiis maxaa la yihahdaa sharcikadaas ay sameysay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay halkaas ayaan ku koobeynaa waktigaaga waa kaaga mahad celinaynaa wasiir axmed ciise cawad waa mudan tahay walaal jaamac dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo uu nagala qayb galayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad intaa ayaanu kusoo gabagabeyneynaa tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiise leh